galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah bisha mayna waa laba iyo toban sannadka labada kun siddeed iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qarax miino oo ka dhacay suuqa xoolaha lagu kala iibsado oo ku yaalla buulomareer gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya oo ay dad rayida ku dhinteen iyo dhowr iyo toban qof oo lagu dilay markaasi dagaal al-shabaab ay ku lahaayeen oo ka dhacay hiiraan xagga ciidamadii deegaanka deganaayo raggii isdifaacayo xoolada difaacanayo ahay laba nin baa ka dhaawacantay ciidamadii dowladda la joogay raggii halkaa ku sugnayn way caafimaad qabaan alxamdulilah niyow ragga kusoo duulay ee raba inay billiqaystaan dadka amiiga xoolahooda garqabayaasha ahaayne halkaas saddex iyo toban baa meydkooda uga tageen
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan somalilan oo soo saartay go'aan ay hay-adaha laga leeyahay soomaaliya kaga mamnuucayso inay mashaariic ka fuliyaan halkaasi wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranku waxay faraysaa dhammaan hay-adaha ay khusayso inaanay hay-adaha maxalliga ka ah waddanka soomaaliya aanay runtii ka howlgeli karin somalilan runtii shuruucda iyo qawaaniinta hay-adaha maxalliga oo hay-adaha u yaalla aan dawliga ahayn runtii way burinaysaa
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
afar ruux ayaa ku geeriyootay shan kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii miino dhulka lagu aasay ay maanta ku qarxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiye ku-xigeenka degmada kuntuwaarey muxyidiin khaliif caliyow ayaa v o a u xaqiijiyey in maalmaha sabtida ah ay yihiin maalmaha ugu mashquulka badan ganacsiga xoolaha ee suuqa buulamareer sidaas daraaddeedna ay u malaynayaan in suuqa la beegsaday qaraxa ayaa waxaa sidoo kale la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan shan neef oo lo ah lama oga cidda ka dambaysa qaraxaasi hase yeeshee maamulka degmada kuntuwaarey ayaa ku eedeeyey mas-uuliyadda weerarka ururka al-shabaab wararka ka imanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in ugu yaraan saddex iyo toban ka mida maleeshiyaadka al-shabaab lagu dilay dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaal saaka aroortii ka dhacay goob markaasi dagaalkaasi oo dhex maray maleeshiya iyo xoololey iyo weliba waa maleeshiya ka tirsan al-shabaab iyo xoololey deegaanka lagu magacaabo xalfooley oo ku dhow deegaanka jalalaqsi ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiya al-shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen deegaankan oo dadka ku nool ee xoololeyda ah ay ka diideen al-shabaab amare ah in ay bixiyaan xoolo ay ku sheegeen sako deegaanka ayaa u jira degmada buuloberde ilaa iyo lixdan kilomitir gudoomiyaha degmada buuloberde cabdiraxmaan daahir guure ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyada dagaalka la gasha al-shabaab ay ka tirsan yihiin maleeshiya beeleedyo xoololey ah oo ay waayadanba waday markaasi kacdoon ka dhana al-shabaab kuwaasoo gobolka looga yaqaano macawisley saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa dhinaca kalena sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaano kale oo gobolka ka tirsan
dadka reer ciraaq ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta iyaga oo ka qaybgalaya doorashadii u horreysay oo heer qaran ah oo laga qabto dalkaasi tani markii kooxda la magac baxday dowladda islaamka laga saaray halkaasi sanadkii hore dadka codbixinaya ayaa toddoba kun oo qof kasoo dhex dooran doona saddex boqol sagaaliyo labaatan xubnood oo baarlamaanka geli doona goobaha codbixinta ayaa laga diyaariyey guud ahaan dalkaasi kuwaas oo ay ku jiraan xerooyin ay ku jiraan ilaa iyo saddex milyan oo ay degan yihiin dad ka barakacay goobihii ay maamuli jireen kooxda daacish ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq ayaa maanta iska casilay xilka hogaamiyaha xisbiga u n m o oo ay leeyihiin qowmiyadda malaayiga ah xisbiga dalkaasi waxa uu xukumayey tan iyo markii maleeshiya ay qaadatay xorriyadda sanadkii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii xisbiga brazan national coalition uu ku guulaystay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacda arbacadii aanu kasoo gudubnay goor sii horeysay oo maanta ah ayaa ra-iisul wasaarihii hore najiib iyo xaaskiisa rosmah mansoor waxaa laga soo celiyey oo laga hor istaagay inay ka dhoofaan dalka maleeshiya waaxda socdaalka dalkaasi waxay sheegtay in laamahani markaasi in lamaanahani lagu daray liiska madow sidaasi daraaddeedna aysan dalka ka bixi karin najiib ayaa laga yaabaa inuu wajaho dembiye dhowra oo ugu weyn yahay musuq maasuq shalayna waxaa xilka ra-iisul wasaaraha maleeshiya loo dhaariyey mahaatiir maxamed oo hogaamiye sumcad kule maleeshiya horeyna muddo dheer usoo maamulayey
galab wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a aan ku horeyna sida aad wararkeena ku maqasheenba afar ruux ayaa ku geeriyootay shan kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii miino dhulka lagu aasay ay maanta ku qaraxday suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose haddaba khadka telefoonka ee buulamareer ayaan kula xiriiray guddoomiye ku-xigeenka degmada kuntuwaarey muxiidiin khaliif caliyow oo ka mid ahaa dadkii gurmadka u sameeyey dadkii uu qaraxaasi saameeyey markii arrintaas aan kaaga hadlo waa maanta waa maalin sabti aheyd sabtigan waa magaalada populationkeeda waa zaa'id uu badan yahay ciidamada amnigana maaragtay amniga u sugaayeen markaas kadib meelihii oo goobaha suuqa iyada iyo maaragtay meelaha oo maaragtay mujtamac ay u badan yihiin ayaa maaragtay beryahaanba ay keeneen inay oo maaragtay waxyaabaha qarxa ay geliyaan
waa garta marka sidee wax u dhaceen qaraxana xaguu ka dhacay qaraxa kuu ku dhahay meel oo la yidhahdo suuqa hoolaha la yidhahdo oo buulamareer ku yaalo oo laamiga uu saaran yahay geeskeedu miinadaasay ku jirtay ay qaraxday haye marka miinada yaa qarxiyey miinada waxa waaye ciddii ay qarisay idaana qaris ma miina miina rumut waay rumut rumut
a waa miino rumut laga control marka khasaaraha ka dhashay khasaaraha ka dhashay may noo faahfaahi kartaa khasaaraha ka dhashay waxa waaye maaragtay ilaa iyo maaragtay hoolo oo maaragtay ilaa iyo shan neef oo maaragtay ay dhimatay kuwana oo dhaabac ay noqdeen oo lo- e iyo afar qof oo maaragtay ay ka dhinteen oo shacab e iyo shan ay ka dhaawaameen waa gartay marka dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah dad rayid ah miyaa mise waxaa ku jiray ciidanka dowladda maya dad rayida ahayn dad rayid ah maxay tahay sababta suuq ay ku ganacsanayaan dad rayid ah loo beegsanayo dadka rayida sababta waa waata waa dareemi kartaa sababaa lala beegsanayo askartii inta dowladii ciidanka dowladii oona magaaladii amniga ay kuwada sugaayeen maaragtay suuqadii goobaha oo maaragtay ay oo inay ilaaliyaan in oo maaragtay dadka shacabka oo aan la dhibaateynin xantuda aysan laga dhehin si nidaam ay ganacsadaan iyo amniga saasa loo sugaayo ilaa iyo hadda ma ogaateen cidda ka dambeysay ee falkaasi ilaa iyo hadda ciidanka dambeysay waa lagu ciidama qolada hugus la yiraahdo al-shabaab waa dadka maaragta waxyaabaas ay sameyn waa la yaqaanaa waa garta marka dadka rayidka ahaa ee ku dhaawacmay ma heleen wax gargaar caafimaad ah
dadka rayidka ku dhaawacmay ilaa iyo hadda dadka shacabkooda iyo maaragta wixii oo maaragta aniga taakula aan sii karno oo aniga aan gaarsiin karno ayaan gaarsiinay isbitaalka isbitaalada ayaa la geeyey meesha lagu dagay gaarkooda muqdisho loo soo qaaday hadda waa sidee xaaladda halka uu qaraxu ka dhacay buulamareer
hadda buulamareer xaaladda waa okay waa suuqii oo maaragtay kastaas yar qaraxa uu ka dhacay kadib dib maaragtay u furmay maaragtay amniga iyo magaalada waa okay shan percent wax dhibaataad kama jiraan kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada kuntuwaare ee gobolka shabeellaha hoose muxiidiin khaliif caliyo oo igugu warramayay khadka telefoonka
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dhinaca kalena ugu yaraan saddex iyo toban ka mida maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay dhowr qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal saaka aroortii ku dhex maray maleeshiya xoololey ah iyo al-shabaab deegaanka lagu magacaabo xalfooley oo ku dhow degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed colaad xasan ayaa dagaalkaasi ka wareystay guddoomiyaha degmada buulaberde cabdiraxmaan daahir guure qadka telefoonka ayuuna ugu waramay waa mahadsan tahay dadigii iyo ragga saxaafadda wasaf america waa salaamayaa colaad maanta saacadu markay ahaayeen subaxnimadii hore adugu meesha halka loo yaqaano toddobadii subaxnimo ayaa waxaa bilowday dagaal ka dhexeeyo dadka deegaanka ciidamada la yidhahdo jabhadda macwisyada la yidhahdo deegaanka ragga xoolaleyda iyo ciidamo deegaanka aan ku caawinay oo dawladda ay leedahay iyo al-shabaab oo kusoo duulay tuulo la yihahdo xalsooley kamida mataqaanaa deegaanka gobolka hiiraan qeybo kamida ah degmada degmooyinka bulibird iyo jallaqsi iyo hoos timaado dhul dad dhulka miyiga adugu jallaqsi dhinacaas way uga dhowdahay oo kilomitr-keedu hadda waa ilaa sod ilaa dhowr dhowr iyo soddon kilomitr dhinacan kalena hadda weli bardadana way way ka fog tahay oo waa ilaa iyo lixdan kilomitr dhul miyi waayo dadka dadka miyiga wadagena xoololeyda dagaalkaa wax khasaarahu geystay marka dagaalka xagga ciidamadii deegaanka deganaayo ragga isdifaacay oo xoolada difaacinaya ahay laba nin baa ka dhaawacantay ciidamadii dawladda la joogay raggii halkaa kusugnaana way caafimaad qabaan alxamdulilah niyaw raggi kusoo duulay raba inay biliqaystaan dadka miyiga xoolahooda dhagarqabayaasha ahaayne halkaas saddex iyo toban baa meydkooda uga tageen raggii shabaabka way ku jabeen dibna waa uga laabteen islamarkaas dawladda go-aan ay qaadatay dawla burda iyo maxaasib ciidamada waa ka dhaqaaqeen waxaa lala wareegay tuulo la yihahda moqokori iyo goobihii saldhigyada u ahaa waktiga dheer hadda saacaddan kula hadlayo gacanta dawladda ku jiraan iyo soman iyo moqokori meelo la yihahdo istraatiijiya u ahaa ayaga alxamdulilah hadda waxaa la dhihi karaa guula dagaalka saakig wuxuu ahay astaan bilaab oo guulaha ka mid a gudoomiye waxaa soo noqnoqota oo mar walba laga sheekeeyaa maleeshiyaadkan xoololeyda ah ee hubaysan ee la dagaalamaya al-shabaab oo macawisleyda looga yaqaano deegaanka maxay yihiin raggaa raggani waa rag aan ku jirin fursadda ciidanka dawladda soomaaliya iyo stateka ayna mataqaanaa taageero iyo siinin iyo iyo qalab ciidan laakiin waa dadkii miyiga oo hubkii haysto laakiin raggana ay dhacayaan oo xoolaha ka dhacayaan wax badan ay ku sameeyaan oo dhibaata xukun adag oo marogsiyo xoolada lagu qaadanaya xilliga sakada loo yaqaano iyo caqabado ayna wax dulqaadan karin ku sameeyeen kacdoon al-shabaabka iyo ayaga ka dhexeeya ayaa ka dhaca goobaha deegaanka marda haddii xoolahaadii iyo dadkaadiina ay dad dad gacanta ugelayaan dagaalku waajib kugu dhaqlaya dadkaas waxay go-aansadeen inay isdifaacaan ay shabaabka la dagaalaan waa dad abaabulan oo habkii qabiilka hab ka badan ka bedelan u abaabulan oo go-aansaday ayagoo midaysanoo reer kastaba le inay iska celiyaan al-shabaab gobolka hiiraan macawisyada reer galgaal waxay kamid yihiin dadka lagu xisaabtamo qorshaha istaraatiijiyada balaamka u samaysan waxaa kamid a in dhammaantood goobahaas marka la qabto dadka maamulaya ay noqdaan oo ciidamadooda ay noqdaan dadka maamulayo cadowgana hadda mar walba ciidan u baahan yahe hadda dhulka la qabanayo iyo magaalooyinka laga qabanayo dadkoodii wa ama maamulaha ama ciidanka noqolaha dhinaca kale fatahaad iyo dhibaatooyin xagga roobka ayaa ka jira gobolka oo jawhar iyo beledweyne iyo laga soo sheegaya buulo burde iyo jallaqsina waxaan ognahay webiga shabeelle u maro iyago wax dhibaataho kasoo gaaray daadka dadka waa mahadsan tahay dhibaato aada iyo aada loo taabo karaa kasoo gaartay xagga dalagii beerahana waa baaba-ay magaalooyinkana waxaa soo gaaray dhibaato weyn oo guryihii iyo qeybo badan oo kamid a buulo burda hadda anu aan kusuganahayne ilaa iyo laba xaafadood iyo buundadii eriyadeeda wadadii isku xiraysa webiga labadiisa dhinacood deegaanku isticmaalaya way xiran tahay laba xaafadoodna xaafad walba waa go-doontay oo biyu way la wareegeen waxaa intaas dheer dadka waxay ku tiirsanayeen beeraha dhammaanba waxaa meesha ka baxay dalagii beeraha marka dhammaan dawladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed waxaan usheegaya magaalooyinkaas number one waxa ay beledweyne number two na waa bulburda number three waa jallaqsi webiga sida u socdana waa maalin badan meel bau dhibaateynayaa maalmaha soo dhaafay beledweyne aada u dhibaato badneed dhimasho dadeeda ka dhacday wax badanaa ka dhacay maalmaha hadda lagu jiro maanta ay kamid tahayna bulburda ayaa culeyska ugu badan saaran yahay marka anoo ka faaisaa fursaddan waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo dawladnimada soomaaliya taageeradeeda garab taagneed iyo cid kasta oo ummadda soomaaliyeed gargaari jirtaba inay ka warqabto fatahaaddu waxay ka mid tahay masiibo cusub oo ka dhacday gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada buulo bardo cabdiraxmaan daahir guure oo u warramaya waryaheena maxamed colaad xasan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a wasaaradda qorsheynta somalilan ayaa warmurtiyeed ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in hay-adaha laga leeyahay soomaaliya aanay ka howlgari karin gudaha somalilan warmurtiyeedkan oo ka koobnaa afar qodob ayaa sidoo kale hay-adaha caalamiga ah lagu faray in mashaariicda aanay iyagu fulin ee ay ururo maxalli ah u wakiishaan wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay kusimaha wasiirka qorsheynta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradaasi injineer xuseen ibraahim buuni waxaana uu ugu horreyn weydiiyey qodobada ay soo saareen
wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay ku howlan tahay dib u eegista dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka howlgala somalilan kaasi runtii waa kow wasaaradda qorsheyntu qodobka labaad wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranku waxay faraysaa dhammaan hay-adaha ay khusayso inay fuliyaan go-aankii kasoo baxay kalfadhigii koobiy tobanaad ee golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna taariikhaysnaa saddexdii bishii shanaad ujeedkiisuna ahaa inaanay hay-adaha maxalliga ka ah wadanka soomaaliya aanay runtii ka howlgeli karin somalilan runtii shuruucda iyo qawaaniinta hay-adaha maxalliga hay-adaha u yaalla aan dowliga ahayn runtii way burinaysaa markaa guud ahaan hay-adaha maxalliga ee ka howlgala wadanka soomaaliya inaanay ka howlgeli karin mashaariicna ka fulin karin somalilan gudihiisa kana howlgeli karin qodobka saddexaad wuxuu ahaa sida xeerka ururada aan dowliga ahayn ee xeer number qeexayo waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo hay-adaha qaramada midoobay in aysan siin mashaariicda hay-ad kale oo caalami ah balse mashaariicda ay fulin karaan amaba fuliyaan hay-adaha maxalligaee laga leeyahay somalilan amaba ka jira iyadoo fulinaysa wasaaradda qorsheyntu xeerka ururada aan dowliga ahayn ee xeer number waxay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka jamhuuriyadda somalilan howlgelinaysaa islamarkaana tayeynaysaa guddida wadatashiga ururada aan dowliga ahayn waxay sidoo kale ku howlan tahay dib u eegista xeerka ururada aan dowliga ahayn ee xeer number iyadoo kaashanaysa hay-adaha ay khusayso aan isul taagno qodobka ku saabsan hay-adaha aan dowliga ahayn ee laga leeyahay soomaaliya maxaa lagu sababeeyey marka maxaa ku sababayseen marka la leeyahay kama shaqayn karaan somalilan walaal waxaanu ku sababeynay hay-adaha maxalliga ee somalilan laga leeyahay ee reer somalilan leeyihiin ayaa sida xeerka horan usoo sheegay xeerka njooyada ururada aan dowliga ahayn ee xeer number dhigayo hay-adaha maxalliga ayaa fulin kara mashaariicda wadanka laga hirgelinaya ee hay-adaha caalamigu keenaan in hay-adihii wadanka ka jiray ay helaan xuquuqdiiyo xaqii uu distoorka jamhuuriyadda somalilan siiyey marka sidaa daraaddeed walaal waxay mas-uuliyadi naga saaran tahay inaan shuruucda iyo qawaaniinta iyo xeerarka somalilan u yaalla aan dowlad ahaan ku ilaalina inay sidoodii u shaqeeyaan oo sidoodii u hirgalaan
wasiir ku-xigeenka qorsheynta somalilan injineer xuseen ibraahim buuni oo u warramayay wariyaheena magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal haddii aynu ku horrayno dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah toddobaadkan waxaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dalka dibaddiisa safar uga maqnaa dib ugu soo laabtay deegaanada jubbaland ayaa waxa uu dhaleeciyey siyaasadda dowladda federaaliga ee soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay inay dhexdhexaad ka noqoto arrimaha khaliijka wuxuuna sheegay in hadda sida muuqata hal dhinacay u janjeersatay madmadowgan soo kala dhex galay dowladda federaalga ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland iyo sidoo kale maamulka puntland oo isaguna tallaabo taa la mid a horuu qaaday qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu ku qaadaa dhigi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ciidamo aan la shaacinin ilaayo hadda cid ay ka marqaataan iyo waddanka laga leeyahay ayaa toddobaadkan weerar ka geystay deegaanka baryire ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay ku dileen dad lagu sheegay inay shabaab ahaayeen dadka deegaankaas waxay tilmaameen in weerarkaasi lagu bartilmaamsaday dad beeraley ah dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga waxay sheegtay in weerarkaasi aan dad rayid ah haba yaraatay wax dhibaato lagu soo gaadhsiinin dadka la bartilmaamaysadeen ay al-shabaab ahaayeen magaalada beledweyne waxaa la sheegayaa in ilaa iyo afar qof ay dhinteen kadib markii gaari cagafcagafa ay la socdeen uu kula rogmay gudaha magaaladaasi gaar ahaan meel biyuhu ay aad ugu badnaayeen oo dadku aanay u suuragelaynin in ay si caadiya u maraan ha yeeshee inta badan waxay dadku ku gooyaan deegaanadaasi meelaha qaar cagafcagaf oo dabadeedna keenta mararka qaarkood in ay rugmato cagafcagafta dadna halkaasi ay ku dhintaan weli magaalada waxaa go'doomiyey oo gudaha magaalada yaalla oo jiifa biyo aad u fara badan oo ka dhashay fatahaadii roobabkii ka da-ay qaybo ka mid a gobollada dalka iyo fatahaadii webiga shabeelle ee magaalada beledweyne uu maro gobolka sanaagna waxaa la sheegayaa in laba maleeshiya beeleed oo dega gobolkaasi ay ku dagaalameen halkaasoo toddobaadkeenu ka soo gudubnay ay ku dhinteen dad toban ruux kor u dhaafaya tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa ugu baaqay dadka ku dhaqan gobolka sool iyo guud ahaanba deegaanada kale ku hareersan ee dagaalladu ay ka socdaan inay nabadda qaataan oo ay joojiyaan waxyaabo kasta oo dhibaatooyin colaadeed keenaya waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horedhaca barnaamijka aad ku maqasheen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo toddobaadkan ku laabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu dhaleeceeyey habdhaqanka dowladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda dibadda waxa uu ku sheegay in arrinta imaaraadka iyo sida loola dhaqmay aysan sax ahayn islamar ahaantaasina dowladdu ay ahayd in arrimaha ay dhexdhexaad ka noqoto haddaba hore waxaa u jirtay in maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe arrimo dhowra oo siyaasadda dibadda ay ka midka yihiin isku qabteen dastuurka soomaaliya ayaa dowladda soomaaliya waxay ku doodaysaa in uu sharciyan u siinayo sharci ahaan in ay iyadu arrimaha dibadda wixii heshiisyaa iyo sidoo kale siyaasadda lagu dhaqayo dowladda soomaaliya dhinaca dibadda ay dowladdu iyadu wakiil ka tahay haddaba isqabsigan cusub ee maamulada qaarkeed iyo dowladda dhexe muxuu saameyn uu ku yeelan karayaa habsamey socodkii howsha dowladnimo arrimahaas iyo kuwo kale waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalloda arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho ayuu jooga maxamed hadalka ka soo yeeray axmed madoobe iyo dowladda soomaaliya sida ay hore xiriirkii kala dhexeeyey imaaraadku u xumaaday saameyn intaa leeg buu ku yeelan karayaa dowladnimada soomaaliya
bismillah saameyn kala duwan oo ku yeelanayaa siaa ogdahay soomaaliya waxa ay hadda ku tiirsanta ama loo daadejiyay hab federaal states oo maamul goboleedya sida caadigaana shan maamul goboleed ayaa jirta iyo dowladda dhexe haddii maamuladu ay meel istaagaan dabcan dowladda dhexena meel istaagto waxay caqabad ku keenaysaa yani hanaankii wada shaqeyneed iyo in dalku hore u socdo oo uu noqdo dal isku xiran oo hal ujeeda leh marka dhibaato badan ay ku keenaysaa arrintan taagtaaga mar kasta kusoona noqonayo waa tahay maamulka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe dowladda soomaaliya mar haddii ay ku doodeyso inay iyadu sharciyan dastuuriyan dastuurku uu sharci u siinayo inay siyaasadda arrimaha dibadda ay iyadu sharci u leedahay maxaa maamulada la gudboon marka inay sameeyaan bilowgii bilowgii horada dhismaha maamul goboleedyada waxaa umalaysaa in yani golaha baarlamaanka oo sharci kasoo saarin oo la dejinin oo dastuur dastuurka iyo iswaafajin habka maamul ay yeelanayaan ciyaawada si emotional waxaa ku dhisan maamulo badan dabcan dowladdana way aqbashay marka middaasa waxay keenaya in dastuurkiio qabyaa la kala jiijiito qodobka konton afaraad iyo iyo iyo konton iyo saddexaad ay isku qabsadaan oo qola walba si ay ufasirato middaasa marka wuxuu keenay in qola walba ayada garta isi siiso marka waa waa dhibaatadaas ugu xoog badana keenaysa haddii dabcan xal loo helo dastuurka maamuladana ay ku wada qancaan iyo dowladda dhexe habka loo wada shaqeynaya waxaa malaysaa in guul ay gaadayso ama haddii taasi la waayo waxaa malaysaa in isjiijiitanka xalkiisu adkaanayo dhinaca kale ka waran siyaasadaha dalalka shisheeye ay soomaaliya kula dhaqmaan dad badan baa dhaliilaya oo dowladdu marar badan waxay ku celcelisay in loo baahan yahay madax banaanida soomaaliya la ixtiraamo la xushmeeyo makuu muuqataa in marka qaarkood ay dowladahaasi ku talax tagayaan siyaasad ahaan arrimaha soomaaliya dimadow state kasta oo dhibaata ku dhacda sida soomaaliya oo kaleeta yani faragelinta caalamigu waxaad umalaysaa inay kusii faradhuubnaanayaan maxaa yeelay danaha ay leeyihiin ayaa mar kasta ka xoog badan tan dalka taasna waxaa usahlaysa intay helayaan meelay soo gabaadsadaan in faragelintooda ay caadi iska noqoto waana sax marar kala duwan ayay quwadaha shisheeye ee soomaaliya ay xadgudbiyo badan oo ay ku sameeyaan oo xagga dhaawici kara qaranimada soomaaliya midaasna dabcan sida muuqata haddii iskaashi iyo midnimo ay soomaalida dhexdooda la imaata la yimaadaan waxaad umalaysaa inay ka guuleysanayaan laakiin de taana haddii ay imaan weysana iyaguna waa shaqadooda ay wadanayaan qolooyinkan shisheeyaha ah qaranka iyo madax banaanida dalkana iyo xataa maamul kasta oo dalkan yimaadana dhibaato culus ay ku noqonaysaa aad baad mahadsantahay maxamed
adiga kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuurre maxamuud oo ka faalloda arrimaha siyaasadda magaalada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka igu warramayay dhegaystayaal barnaamijka intaas ayaan ku soo gebgabaynayaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan ayaad dhegaysateen halkaad nagala socotaana waa v o a washington nuur haye haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahimo toddobaadkan rabadaantiina wayna soo ururinaysaa fooddeenna soo dartay waa maalmo koobanaa ka haray maalmo koobanaa ka haray ilaahay khayrkiisa hana siiyo waa soo dhaweynaynaa haddii alla idmo bal sambuuska soo gelaya burgaraafaha soo gelaya macsharada soo gel marka enerjigan badan ma jiri doonana maleynayaa toddobaadka soo socda intaas inta cunto maarataa inaad tiraado daali lahayd marka kasii ka sii faa'idayso maalmahan yarka ee ka harsan rabadaanta waa tahay dhambaalada intaanan u gelin dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa hees halkudhigeedu yahay haddaan ka daawoobo haddaan ka daawoobo
dar alle mar kale dib ugu noqon maayo miya marle allah iga bixiyo
salaamaad haddaan ka daawoobo khadiijo fooday nuur codkeedaan soo xasuusanaya ma iyadaa mise waa kuwii kale dib loo soo qaaday ibraahino yaa kala heen
waa tahay khadiijo foode iyo codkeeda heesta halkudhageedu yahay haddaan ka daawoobay intaasaan ku dhaafno dhambaalka ugu horeeyaan barnaamijka soo qabanaya ibraahino intaadan heesta kale aada durbadaf soo dhihin marka hore baa la yidhi waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe cadey waa tahay ibraahim yare ku celiya ku celiya ku celiya cayaartooyda markay gool qurux badan ibraahim oo dhaliyaan oo aada loogu sacbiyo waxay yidhahdaan weli maana maqal dhegtay taagaan weli weli weli isa waxaan kama maqlayo dhegeystayaasha soo qoraya
ibraahim yare iyo caashe ibraahim cadey yar iyo caashe cadey waxaad u malaysaan inay si fiican u yaqaaniin ay marka waxaan leenahay si fiican cod dheer kusoo dhaha oo aa tahay way mahadsan yihiin annagana salaanta alla midaan hawada usoo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaanu kala nahay dadka kale ah maxamed shariif maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa buu yidhi culamaa udiin iyo axmed xaashim khaliif ibraahim cadde waxa uu ku magac dheeryahay samawade kaamil maxamed askar maxamed siraaji cabdiraxmaan iyo cabdi axmed xubi jawhara maxamuud aw xasan dayr maxamuud aw xasan koos maxamuud aw xasan rayaan maxamed shariif maxamed nuur iyo cabdulqaadir maxamed shariif maxamed nuur iyo raxme maxamed shariif maxamed nuur waxaay kala joogaan jabuuti iyo etoobiya waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mudane baa layidhi asad maxamuud aw xasan iyo marwo barwaaqo mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay magaalada fiiq ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxaan ilaahay uga baryaynaa baa layidhi inuu ka dhigo reerkii lagu nasto ee lagu nagaado kala hela ubad khayr qaba baa layidhi ducada sii raac shabaa layidhi waa tahay haddaad tiraahdeen reerkii lagu nasto ee lagu nagaado ubad khayr qabana kala hela maxaa hare aabiintun baa hartaan aan ku dar ibraahino waxaan dhambaalkan keenlay caasho cabdilatiif barrow aadan iyo cabdirashiid cadow rashka iyo mustafe dhako madaxey iyo waxay yidhaahdeen deerow iyo samiire cadow iyo ibraahim shacbaan dadkaasina waxay kala joogaan baydhabo muqdisho bardaale iyo deegaanka qandhood waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba jecelyihin inay gaarsiiyaan cadde ibdow iyo waxay yidhaahdeen shamso shacbaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada daynel wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed cadde ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay maxamed caddow soo weyna noqo kii waalidkiisa dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca anigan aaminaya raacina heesta xigta ama heesta labaad ee barnaamijka ibraahim teed soo qaban leh ha igu daalin gabar yahay hadallada ad adag ee soo taagtaagan ibraahim heesaha hadda saase maxaan sameynaa saasa ha igu daalin gabaryahay marbadamac ku qaada cawaysaa daruuraha wanaduna ku deeqine duudu
waka xaggee ku dhuunsaneed heestan ibraahim heestaan waa la soo helay anaa soo helay
waa tahay dhegeystayaasha dhaha nala dhegeystaan baadida marbadamac ku qaada cawaysaa daruuraha wanaduna ku deeqine duudu waxii hore
wurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini wurdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadeen ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini
ن waa dadkii suurteedogti roob kali ala dararan oo dhalay dadabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidahadogti roob kali ala dararan oo dhalay dadabiyo aruusa suuda ku fiicane madamba madahuba ama wax laysu diidaa
qoraag dhiiranayda dhalag diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti qoraag dhiiranayda dhalag diricsanayda waantana ku daabarto dambaa ku run sheegti ayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli welidigashadaadiyo dow dhaafka caashaqa iibutuuxas kuuti ha igu daalinayra ruuxi qaadaba dayn baa u yaalli welidigashadaadiyo dow dhaafka
waa tahay cododkii axmed cali cigaal iyo faadumo cabdulaahi maandeeq ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haye casho waxaan soo qabanayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan waxaanu halkan tahnid aroos uga daraynaa baa layidhi annagoo kale ah macalin maxamuud maxamed xasan macalin maxamed axmed ugaasa mahad abwaan cabdinaasir sheekh bashiir iyo maxamed sheekh bashiir iyo yuusuf sheekh cabdulqani iyo macalin bashiir macalin xasan maxamed daahir faadumo gele ishwaaq cabdi xanaan cabdi xamdi queen baa la yidhi iyo sidoo kale aamina quraysh waxay kala joogaan dhammaantood dunida dacladeeda oo dhan baa la yidhi waxaanay tahniyad farxad leh u dirayaan maxamed geelle wuxuu ku magac dheer yahay mufti iyo boqoradiisi baa layidhi qaaliga ah ee xafse sheekh xuseen cadde oo dhowaan isguursaday halkay ku aqalgaleenna looma soo sheegin hase ahaatee waxaanu eeb uga baryaynaa aqalgalkaasi dhex maray mufti iyo xafse sheekh xuseen cadde in ilaahay uu ka dhigo midkii barakale ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano amiin dhegeystayaasheenna caasho heesta kalen usoo qabanayno waa jacaylku miyuu hadlaa mhm waxaan soo xusuusanaya hodan badbaado hodan cali hodan badbaado codkeedii intaan adiga kula hadlaaya haddaan dhagaxyada u heeso haaway u odhan lahayn xunbaa iga soo waa tahay waa heese aada macaan ibraahim oo maalmahan ma maqal maanta waxaan malaynayaa kaydkii dhinaciisii dambe baad u dhacday
dhagaxaa ku dhaama miya salaamaad
Haban kirsigii idhaafay cishqigaan habaynin xasaawa
dhankii dhambaal haddaan ku noqonno dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray caasho aadan maxamed iyo maxamed iimaan garboore iyo maxamed aadan maxamed axmed aadan maxamed cabdi aadan maxamed shamis aadan maxamed shacni aadan maxamed xaliimo aadan maxamed hodan cabdi diirane maxamed iyo ifraax cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo waxay yidhaahdeen maxamuud cabdulaahi maxamed cabdirasaaq cabdulaahi maxamed canjeex carab cali shire dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan dunida daafaheeda waxayna jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan aabe cabduqaadir aadan maxamed iyo hooyo faadumo xasan waaberi oo gabray ay ugu dhalatay bay yidhahdeen xiingolool gabadhaasi ducadu waa xaggin ay leeyihiin allah ka dhigo tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waa tahniyada dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa ayeeyo xasno geedi xayo iyo hooyo cajabo sheekh cabdi waxaa kaloo ku jira cabdi sheekh cabdi ciise sheekh cabdi buu ku magac dheeryahay iyo habaryar maryan sheekh cabdi habaryar faadumo sheekh cabdi habaryar khayro indhoy baa la yiri iyo sidoo kale habaryar nimco wehliye iyo sidoo kale ismaaciil sheekh cabdulaahi xasan sayow waxaa la yidhi saydow sheekh cabdulaahi xasan iyo shariif sheekh cabdulaahi xasan waa dhammaan ilmo sheekh cabdulaahi xasan maxamedaa ku jira ibraahim ismaaciil muuse axmed iyo sidoo kale cabdikariin waxaa kaloo dhambaalkana ku jira axmed abuukar cali khaliif iyo sidoo kale abaayo raxme baa la yidhi sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda iyo abaayo rafiico sheekh cabdulaahi xasan saygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkana waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan kawthar sheekh cabdulaahi xasan iyo saygeeda muuse macalin daahir oo ay gabadh ugu dhalatay degaanka lamagaras baa la yiri oo hoos taga baa la yiri degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii abriil aan soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaana gabadhaasi loo bixiyey maa'ido muuse macalin daahir soo barbar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacdaa anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay heesta kalen dhegeystayaashan u hayno waa suleeqa iyo codkii xuseen shire jaamac
See the
waxaa tahay codkii xuseen shire ciyaar jecel iyo heestii suleeq ayaan taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya caasho waxaa uu naga soo gaaray ay dahabo maxamuud cali dahabo geesay iyo aabe axmed maxamed axmed sarxaan iyo waxay yidhahdeen hooyo maryan maxamed daahir marin cadde iyo amaal axmed maxamed iyo saygeeda axmed ugaas cali ugaaska iyo caruurtooda kamaal yare nawaal iyo sara iyo waxay yidhahdeen injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa socdiyo cumar iyo caruurtooda saana iyo maxamed doctor cabdulmuncim axmed maxamed injineer mukhtaar axmed maxamed injineer mustafa axmed maxamed iyo maxamed axmed maxamed iyo injineer cabdalla axmed maxamed iyo bahja axmed maxamed bahjo yarey waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan liibaan maxamed axmed carab iyo igraam axmed maxamed oo ku aqalgalay london u k waxaana ay leeyihiin waxaana ay beeda kaga baryaynaa in arooskiina uu ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo una idin kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaana naguna leenahay anigana min ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeyn ibraahimow waxa uu naga soo gaaray waxaa la yiri ugu horeyn waanu idin salaadnay bahweynta v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka tahniyadaha caashacuud iyo waxaa la yiri daandure waata waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga dhambaalka dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo maka guure waxaa kaloo ku jira cusmaan axmed waasuge waxaa loo yaqaanaa cusmaan jaambiri waa cusmaan jaambiri iyo sidoo kale cabdulaahi axmed waasuge muumin axmed waasuge iyo timre axmed waasuge muuse cali gurey iyo maxamuud kiishow muumin uulow cali iyo macalin muxyidiin cumar sabriye iyo macalin cusmaan faarax jimcale nabadoon waa suge maxamed cabdulaahi axmed xabiibo maxamed macow iyo nimco maxamed cusubleh xaawo jimcaale waxay ku magac dheer tahay xaawo shiino iyo eedo faadumo daahiye iyo daahir muuse cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana kuwa qaar kalaa jooga dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne buulo burdana qaar kalaa jooga moqokori waa la joogaa tardo gumaare kooxle iyo moore eri baa la yiri waxaana tahaniyad gaarsiinayaan iyagoo isku duuban oo dhammaan deegaanadaasi aan soo sheegay oo dhanna kala jooga macalin aamin axmed waasuge iyo boolo cabdulle guure oo lagu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri suleymaan macalin amiin axmed waasuge ducada waa caasho cuud cadde baa la yiri waa tahay waxaa ibraahim layga rabaa inaan u duceeyo suleymaan macalin amiin axmed waasuge oo ku dhashay magaalada muqdisho marka ducadaasi ma sida la iisoo wakiishaan ugu duceeyaa mise anna waa ku wakiilan karaa haye duceeya caasho waxaan leeyahay suleymaan macalin amiin soo weyno oo noqo kii wanaagsanaada waalidkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara aamiin heestana noo raacay waa tahay ibraahim waxaan hore u maqli jirnay may siray jacayl iyo ma ku siray jacayl maanta waxay taagan tahay ma ku diray jacayl jacayl ha ku adeegsado
hadduu ku adeegsado noloshuu kuu dirina gaar hawshiisa ma sahlana waa tahay ma ku diray jacayl bal qaabkuu dadka u dirto iyo bal fariimaha uu dadka u dhiibo waxaan ka sugaynaa idil barkhad ma ku diray jacayl codkii idil barkhad ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan mar kale kulmayno toddobaadka dambe haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiin ba idin leh sidaas iyo nabad gelyo
makudiri jacayl wali maku yidhi qofdaba soco makudiri jacayl wali maku yidhi qofdaba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda maku diri jacayl wali maku yidhi qofdaba soco maku diri jacayl wali maku yidhi qofdaba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowda ka dhigataa dawamiyaad ka dhigataa iyo codka idil barkad dhegaystayaal dib ayaad usoo u dhegaysan doontaan oo waan usoo laaban doonaay ee falastiin maxaa noo xiga markana dhinaca doorashooyinkii dalka ciraaq wararka caalamka haddaanu eegnana shacabka dalka ciraaq ayaa maanta gelinka dambe u dareeray codbixin markii ugu horreysa tan iyo markii dowladda ciraaq ay taageero iyadoo ka helaysa xulufo uu horkacaya maraykanka ay ka guulaysteen kooxda isis ra-iisul wasaaraha haatan talada haya haydar al cabaadi ayay u badan tahay inuu ku guulaysto doorashada balse waxaa loo malaynayaa in uu la kulmi doono loolan adag waryaha v o eda xuseen saxnuune ayaa warbixintan ka soo diray qaahira dadweynaha dalka ciraaq ayaa saakay u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorashada baarlamaanka dalkaasi waxaa la arkayay kumanaan qof oo safaf dhaadheer uga jira magaalooyinka baqhdaad iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan xilli ciidamada amniga si weyn ay u ilaalinayaan goobaha codbixinta doorashada waxaa ku tartamaya musharaxiin kor u dhaafaya toddoba kun oo ka kala socda guud ahaan sideed iyo tobanka gobol ee dalkaasi si ay uga mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dalkaasi oo tiradiisu ay gaarayso saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan qof doorashadani waxaa ku loolamaya axsaab matalaya dadyowga kala duwan ee dalkaasi sida muslimka sunniga iyo shiicada kurdiska iyo masiixiyiinta natiijada rasmiga ee doorashada baarlamaanka dalkaasi ayaa la filayaa in la shaaciyo saddex maalmood gudahooda malyan oo qof ayaa xaq u leh inay codeeyaan dalkaasi ciraaqa si ay usoo doortaan xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka cusub ee waddankaasi mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka ciraaqa iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda baqhdaad ayaa ka mid ahaa dadka maanta codkooda ka dhiibtay dalkaasi xaydar al cabaadi ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq oo ka codeeyey bartamaha magaalada baqhdaad ayaa warfideenka u sheegay inay doorashadani xadidayso mustaqbalka dalkiisa هذا الانتخابات إن شاء الله تحدد مستقبل العراق القادم والمواطنون بهذه العملية الديمقراطية هم اللي يقررون ra-iisul wasaaraha xukuumadda baqhdaad ayaa yidhi doorashadani ayaa xadidaysa mustaqbalka dalka ciraaq dadweynaha reer ciraaq ayaa codkooda si dimuqraadi ah u dhiibanaya ayagoo go-aaminaya arrinkaasi sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan muwaadiniinta dalka inay u soo baxaan codbixinta si aan u dhisno mustaqbalka dalkeena دعوة إلى كل العراقيين هاي انتخابات مهمة sidoo kale iyaad calaawi ku-xigeenka madaxweynaha dalka ciraaq ahna hogaamiyaha isbahaysiga waddaniga ee dalkaasi oo ka hadlay goobta uu ka codeeyey maanta ayaa dhinaciisa ka sheegay inay jiraan waxyaabo burin kara habsami u socodka doorashada baarlamaanka dalkaasi هناك مخالفات كثيرة تجري بنفس الوقت. والله إذا استمرت ب- ب- بالمنحة اللي مستمرة به الآن حتما ستؤثر ب- على النتائج madaxweyne ku-xigeenka dalka ciraaq ayaa yidhi waxaa jira mukhaalafaad iyo gaboodfallo ka dhan ah habsami u socodka codbixinta doorashada meelaha qaar sidaasi darteed waxaan aaminsanahay haddii ay sii socoto inay saameyn ku yeelanayso natiijada doorashada doorashada baarlamaanka dalka ciraaq ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tan iyo markii dowladda ciraaq ay ka adkaatay ururka argagixisada isis ama daacisha sanadkii hore sidoo kale doorashadani waa markii afraad oo dalkaasi ay ka dhacdo tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi sadaam xusein sannadii labada kun iyo saddexdii xuseen saxnuuni v o a qaahira
mahadsaned xuseen haatan aan dib ugu laabano heestii fanaanada idil barkad eena ugu dambeysay barnaamijkii aad dhegaysateen ee hambalyada iyo heesaha oo ay soo jeediyeen ibraahim daanduray iyo caashucuud
cabsi dushumaada ka maqashay miska darinta geedka dibna aanad gelino naftu kulama toobo inuu dareema daragaya dushun aku dushun baad ka aragtay قلبي جاعل ولي ما كنت نهايو ما كنت جاعل ولي ما كنت نهايو أفكاري دابلو دكتو وحاني دوني وإناد بيتا دكتو وحاني دوني وإناد بيتا
idaacaddeenna galabnimona dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen falastiin axmed iimaani anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca soo saarista ee farsamada naga caawiyeena intaa ayuu ku egyahay tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dhagtu waxaanay doonay waa inaad diid